ardayda dugsiga quulle ee la baxday magacayaashii halganka ee dalka tara u horseeday maanta aad iyo aad baan isku bogaadinayaa madaxda qaranka ee fadhidana waa salaamayaa iyo marti sharaftoo dhanba marka hore maanta waxaynu u ducaynaynaa in ilaahay u naxariisto wixii halganka nagaga dhintay oo dhan marlabaadka haddaynu muddadas iyo alaartanka sannadood iyo in ka badanba aynu soo jiray oo ilaahayna soo gaadhsiiyey intayna waaweyn dhallinyaraduna ay wax badan dhegaysanaysay muddadaa aynu halgan ku soo jiray iyo qaranka waynu ahay wax badanna waynu qabsanay dhallinyarana way jirayaan noloshaa sidaas ah adduunyadu waxaa waa tiro sagaalaad ma tarnoodo wax badan ayaanu qabsanay maxaa ka mid a waxaa ka mid a walaalayaal dalka falastiin waad maqashaa dagaalka waxay bilaabeen kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii shan iyo lixdan sannadood bay ku jiraan oo waxaad aragtay ciqaab ay ku jiraan welina guushii may gaadhin ilaahay maadi ka gaadho iyo dadaalkii aynu samaynay inagu muddo gaaban baynu dalkeennu ka xoreen oo ilaahay guusha inagu siiyey himilada u weyne loo socdayna waxay horta inaan dalka iyo ciid aynu kusoo noqonno dhisidiisuna waa hawl kale oo badan oo tii hore ee dagaalka ka adag dhismahaana labaatan sano ayaynu soo wadnay ilaahay maad ka gaadhee meel wacan ayaynu maraynaa oo dhammaanteen madax iyo majabo aynu isku wada guntanay sidaa ay tahay haddana dhaliilo iyo wax godoloolooyin u baahan in la gufeeyaa maantana way jirayaan berintana way jirayaan nolosha guusheedu waxay ku xidhan tahay markay dadku yoolkoodana gartaan hadba wixii ka dhimanna qabsadaan ee wixii qaldamo aanay isku haaraamin eenay isku cancanaananin dadku hadday hoos isugu soo jeedsadaan oy bayrahdooda iyagu isku canaantaan ma socon karaan waxaanu leenahay sidaanu ku soo caalamaalnay oo ahayd wadajir isudulqaad iswadasho ayaynu guusha iyo waxaynu tubanna ku gaari karnaa fanaanintu dareenkii ay gudbiyeen halkan ee ahaa mujaahidkaasi inuu dowrsanaya la moodayay isna taarikh ma ku maqna walaalayaal waa wax sunnaha nolosha ka mid a waxaa xaqiiqaha taarikhda adduunka oo dhan halgamayaasha nolosha qayb kasta ka midi iyagu waa shamcad way gubtaan dadka kale ayaa ku iftiirsada oo ku tugsada oo ku intifaaca halgan kasta cidda gashaa hadduu ninku qofku hadduu halganka u galo aad ku intifaaci ma dheeranayo sayntiis hadduu yahay waxaa laga yaabaa ragga culimada ee dawooyinka ugu waaweyn sida antibioticalkala soo saaray iyaga t v baa dishaday gaajo kii laydhka soo saaray saas oo kale halgamaa kasta bal dib u taa u raac taariikhda ila asxaabtii halgamaagu dabka ayuu shidaa ummadda ayaa ku dirsata kama xumaado weliba wuu sii hagaajiyaa taa micnaheedu ma aha in la duunsiyo dadka soo halgamay oo kale dadka ayay xaqa ugu leeyihin inay ixtiraamaan bulshadeenu maaha midka abalka dhacda waxay igu aniga qof ahaan wax aada ii khusaysaa ilmo yaroonan garanayn markuu idhaahdo adanaasa kaa sawiro yacni ummaddu ma qarisa xaqeeda markaa yuuciil qabninka mujaahidka markay dhibaata ku dhacdo dhaqaalo xumo nabarradiiyo xabadal usa saari waado waana laguma hagran hawsheenaa badan qabyadeenaa badana waa la dadaalayaa ha ku calal xumaanin ku samir weliba dalkan maanta wax ka dhis adoo caynkaas waxaan ka doonay mujaahidiintu inay laba arrimood ka hawlgalaan maanta mujaahidiinta idinkoo dhuutinaaya adoonka adunkanida kaa socoto wixii aad usoo halgantay wali waa qabiyo cid kalena uma maqna ha eegin waxa ku dhaafay hawsha inoo taalla ark maanta laba dhibaata ayna haysta mid waa tahriibka midna waa waxaynaan hora u maqno aafo cusba oo ilaahay nabadgeliya lagu bilaabantay waa maxay waa dembiyada aynaan aqoona kobsigu ka mid yahay waxaa ciyaan daraa hargeysa in dhowr boqol dhowr boqol saddex boqol oo kufsia bishii laga soo riboor diray xaafadaha hargeysa waa waa masiibo cusub yaa ka howlgalaya yaa u maqan waa idinka haddaad tihiin kuwii mujaahidiintu dhaleen iyo haddaad tihiin mujaahidiinta iyo bulshada oo dhan waa aafo imika inagu cusub oo u baahan inaynu ka dagaal galno waa wax duminaya waxi aynu u soo dagaalanay waa wax majarayna hawaabinaya waa waxaanay asarin geyn waa wax ku dhinta ay ka cadhoonayaan in inanta yaree mujaahidku dhalay markay islaagaha soo iibso in lagu kufsado gurigood hortiida oo todobayada kufsadaan wax la qaadi kara maa ta labaadna waa taariibka weyn ognahayada halka inaga marayso shaqalaani way jirtaa waa dhab waa taagdarradeenna adduunka o dhan bay gaajir ka jirtaa xaq baa ugu leedihiin xisbiga kulmiya dowladdaba inaad canaanataan ood ulaysaan oo tidhaahdaan dadaala xaq baa noogu leedihiin laakiin hubsada ma dadaalaynaa weliba faraska usha waxa lagu dhiftaa inuu sii badiyo xaq baa leedahin cabashada xaq baa leedahin waxaa kordhiya laakiin xaqiiqada aynu aragno weydiya war waxbaa naga akrinaysaa ma nin baa korkiisa baa ka akrada ma nin mujaahidaan mujaahida maanta akran karaan ma agoontiisa ma siiraayaa lagu cananan karaa maaligaa laygu cananan karaa mayna kaay baa lagu cananan karaa yaa loo tilmaami karaa dhibaatada asra maanta ma naga qaari looba ah ma naga qaar loo sheegaa ka noo sheegaya waa kuma waa kuma ka naga dagaal batay waa kuma raanta lagu taalaan nimay ku taalaan waa kuma waxaan soo marrayn soo maray ka naga aday anagana canaanaya waa kuma ha soo baxo xaq bay u leeyihiin aasaasayaasha slm in la ixtiraamo tanlooy loo dhiso xasan ciise maxamed xaashi cabdikarim yaasin waa asaasayaasha slm karamii sharafay mudan yihiin nina uma diidi karo ciidan kama qaadi karto annaga ku garab taagan siraaya maanta madaxweynaha waa iyo ninka u tilmaamay isna dibaateedii wixii soo maray toddoba sana waa hargamaheedii intuu dhoolay ayuu kusoo jiray dhibaatooyinka jira waxaynu ku taagannahay caana jilaal camba candareer waa dhab mujaahid halkan wax ka dhaqaqay cabdikariim xaashi isku kalaas baanu ahay milatarigiina ruush baanu wada joogay weligii e mooye b muu qaadan intuu noolaa halgankiina e muu ahaa wakaa maxamedka ahayne weligii furanka muu bixin gaashaan uu ahaa nineteen eighty three markuu dhoofay maanta darajo ma leh mana cadhaysna wakaa idin sheegayay brofdrina wuu galay wakaa halgamaagu ma aha muxuusaa u ahaanaya laakiin dulqaadkeeda iyo sabirkeeda la yeesha markaase wax dhismaya maxamed oday baa ka mid ah meye abrasaan waa scoutkii nineteen seventy eight gadaa wuxuu ahaa inqilaabkii ciro xamar bulu kaga baxsay isagoo kabtana ilaa adisaba u lugeeyey s d f buu loo bilaabay snm buu loo bilaabay wuu ku dhameeyey wuu ka tagabsan kari laaya maanta adduun ma hayo laakiin wuxuu ku faraxsan idinka inamidina yarana soo baxay maaha in la carata raggaa soo kala walaalayaal waxaan kusoo gabagabanaya dhallinyarheena waynu waynu dhamaysan doonaa inagoo isu miir qabna inankii halkan gabayl wanaagsan wuxuu yidhi waana wanaagsan waxyaalaha yarare sunnaha siyaasadda ee qolada siyaasiyiintii markay mikrofoonada ama iscanaanayaan wax weyn ha u qaadanina wax weyn ha u qaadanina maxamed xaashiis ilaahay kala fogaan maayaan xasan ciise aniguna kala fogaan mayno laakiin waxaan jecelahay xasan burow markaa madashaya ka hadlaysaan annaguna inaan wax dhowrayda ku dhowrtaan oo inaan carusa ka dhixin oo inaan hadalla qadhaar odhanine aynu iscanaano waxaanu qabanayno waa dadka warran baynu ku yidhayna taana wararkaasaan intan saa saarayaa waxaan u hormarsaday ha u kalaan leeyahay way fasaxaysaan aad iyo aad baan idin hambalyeynayaa walaalayaal adayg isku duubnaan wixii dhibaato ah waynu wada ognahay aan isu dulqaadano iyo inaan isku riixriixin aad iyo aad waa mahadsantahu wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu